haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedanayo riwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa dotor cabdiqani cismaan yuusuf oo ah khabiir dhinaca caafimaadka oo ka howlgala waaxda caafimaadka ee dalkan britain kusoo dhowo barnaamijka marka hore dotor cabdiqani aad iyo aad baad u mahadsan tahay ridwan baryahanba ama muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dunidu ay aada u hadalhayaan xanuunka cusub ee coronavirus ee ka dilaacay dalka jinaha magaalo ku taalla bal haddii marka ugu horeysa aad sharaxdo waa maxay cudurkan ridwan waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waa run oo waad aragnay in waaxda warbaahinta iyo dadkaba ay aada uga welwelsan yihiin xanuunkan cusub ee coronavirus sida magacu uu sheegayo waa infection uu keeno virus loo yaqaano coronavirus oo berigii hore aan lagu arki jirin dadka ha yeeshee viruskani waxa uu ku jiri jiray oo lagu yaqaanay xayawaanada qaar ka mid a marka waxaa loo malaynayaa in xayawaanada intuu kasoo bowday uu dadkii soo galay oo uu noqday infection cusub uuna bini aadamku horey usoo arkin taas marka waxay keenaysaa ridwan in marka hore cabsi dadkii soo gasho ila waa xanuun cusub oon la garanay labo in maadaama uu jirka bini aadamka uu ku cusub yahay ma hayso jirka wax difaaca uugu sii talagalay xanuunkan taas ayaa keenaysa inuu uu keeno symptomyo ama calaamado fara badan islamarkaana dad badan dad ay u dhintaan oldoo dhimashadu aysan aada u badnayn waa gartay marka calaamadaha inta badan dadku ay ku garan karaan maxaa ka mid a si ay uga feejignaadaan cudurka waa run horta midka ugu horeysa aan halkan rabo inaan ka sheego dhammaan weliba aan rabo inaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan u sheego looma baahna cabsi hadda xaaladdu sida ay taagan tahay gaar ahaan dadka degan waddankii laakiin foojignaan baa loo baahan yahay haddii markaan eego calaamadaha lagu garto waxa weeyaan runtii calaamadaha hargebka oo kale qofkii oo ay qabato xumad weyn qofkii oo cabudhaad neefsashadii ay qabato iyo sidii hargebka oo kale qofac uu yimaado taa micnaheegu ma aha ridwan in haddii qofku uu calaamadaha isku arko isagoo jooga soomaaliya inuu xanuunkan iskaga shakiyo taas waxay u badan tahay inuu yahay hargebkii caadiga ahaa ee hadda dee waddankiida ka jira laakiin haddii uu qofku ka yimiday waddankan china iyo gaar ahaan meelaha uu ka jiro ee gobolka loo yaqaano hubay then qofkaasoo kale waa laga shakiyayaa wuxuu u baahan yahay inuu la xidhiidho waxaaha caafimaadka dadka kalena uu iska yara takooro si uusan u fidinin waa gartay marka waxyaabo waxaa jira aas-aasi ah marka laga hadlay dhinaca caafimaadka si dadku ay uga feejignaadaan amaba ay uga hortagaan in cudurka uu ka dhaco marka nadaafad noocea ayuu qofku u baahan yahay mar walbaba haddii dee maahan oo keliya cudurka in hadda sidaad sheegayso soomaaliya aanu ka jirin lakiin dee maadaama dunidii ay kooban tahay waxaa laga yaabaa in si sahlan uu kusoo gaari karo xataa dadkii waa runtaa ridwan waxa weeyaan sababta welwelka ku haysta wadamada adduunka oo dhan waxa weeyaan sidaad u sheegtay adduunkii oo noqday small global village tuulo yar oo kale oo maanta qofkii china kasoo quraacday waxa laga yaabaa maanta ma beriba inuu kula joogi karo soomaaliya meel kasta taas marka waxay keenaysaa qofku si uu uga foojignaado in uu isticmaalo nadaafad fara badan marka xanuunkani sidaad u taabatay adiguba wuxuu u baahan yahay kahorteg taas keliyaasabaa ummadda ka joojinaysa kahortegana waxa ugu horeeya nadaafada guud oo dee xanuunado kasta ugu horeysa gaar ahaan xanuunkan qofku wuxuu ubaahan yahay farihiisa inuu si fiican u dhaqo markuu magaalada ka yimaado markuu dad badan soo salsalaamo markuu meelo badan soo taataabto lacagta soomaaliya waad aragtay waa la wada tirinayaa intuusan cunto cunin ama uusan dad kale ku salaamin markuu guriga yimaado wuxuu u baahan yahay inuu biyo iyo saabuun iskaga nadiifiyo runtii intaasun weeyaanba kahortegiisa ugu muhiimsanin haddii dad dee calaamadihin qaba hargebkana sida hargebka caadiga oo kaleba dee qofku uu iska ilaaliyo inuu aada ugu dhawaado saas unbaa looga hortegi karayaa xanuunkan waayahay su-aalaan kaa weydeyn doonaa arrimaha ku saabsan feejignaanta iyo wacyigelinta loo baahan yahay si aanu dadka soomaaliyeed ee dee dhulkii soomaalida ku nool guud ahaan aanu dhibaato u gaadhsiin laakiin dad fara badan oo soomaali ah waxaa jira arday ah oo magaalada wuhan laftirkooda ku nool meeshana ku xayiran waxaana suuragala inaanay xataa helin gurmadkii looga daadgurayn lahaa magaalada marka iyaga maadaama uu cudurkan ku hareereysan yahay maxaa looga baahan yahay kula tahay ilaan cabsida ugu faraha badan hadda iyaga ayay haysaa waa runtaa weeyaan waa isfahmi karaa qof jooga magaalada uu xanuunkani ka socdo welwelka hayn doona wuxuu u baahan yahin qofku markaa horta ugu horeysa inuu informationka uu ka qaato qolyaha caafimaadka ee magaaladaas waxaan ogahay waddanka china iyo gobolka wuhanba in dawladda iyo bahda caafimaadkuba ay bixinayso talooyin wanaagsan oo qofka laga rabo inuu ku dhaqmo waayo iyagaa og xaaladdu siday tahay meesha ay joogaan lakiin talo guud ahaan qofku wuxuu u baahan yahay inuu ka fogaado ururada dadka meelaha la iskugu ururayo wuxuu ka u baahan yahay inuu xidho markuu meelahaas joogo dee bahalkan maskigan ama maradan afka lagu xidho ee neebsashada dadka kaa ilaalinaysa wuxuuna u baahan yahay nadaafad aad u wanaagsan iyo foojignaan haddii uu dareemo inay caafimaadkiisii wax iska bedeleenna oo ma xumad ama qufac ama neebsashadii oo qabanaysa uu arko uu la xidhiidho dhakhaatiirta iyo isbitaalada ugu dhow halkaas waa gartay marka maxaa sababo ay kula tahay cudurkan in si deg dega uu dadka u dili karo ilaan marka laga hadlayo fayrasyada ama xanuunada faraha badan ee dunida ka jira waxaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin maxaa keenaya in qofka uu si deg dega u dilo cudurkan coronavirus waa runta waa su-aal aada fiican ridwan waxa weeyaan sidaan bilowgii hore ka dhawaajinay waa xanuun ku cusub qofka bini aadanka jirkiisa oo innaga haddaan ubarbarigno hargabka caadiga ee influensaha la yidhahda ee sanad kasta inagu dhaca jirku wuu la bartay oo difaac yaro gaaban buu hayaayo dhowr cisho unbuu qofka hayaa maadaama xanuunkan uu yahay xanuun cusub oona jirka bini aadamka horey u arkeen wax difaac ah oo ugu sii haysta haba yaraatee ma jirto taasaa keenaysa in dad badani ay jiradaan ha yeeshe ridwanow waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ka idhaahdo haddii loo barbar dhigo viruskan coronaviruska virusyadii hore ee bini aadamka soo maray khatarta ahaa waxaad moodaa actually inuu ka sahlan yahay inkastoo dee xaaladdu isbedeli doonto karto oo weli viruskan aynu baranayno xaaladiisu siday tahay waxaad jirtay haddaad xasuusato ridwanow in dhowr sano ka hor uu soo baxay mid la odhan jiray sars oo isaguna ka bilowday waddanka chinaha meelahaas inta badan ka bilowdaan virusyada faafa sababtuna waxay tahay xayawaanka iyo dadka ayaa aada isku dhex gala sarskaas oo dhowr sano ka hor waad adduunka maray kaasaaba ka khatarsanaa kadibna wuu iska tegay ku ka horreeyo waxaa jira oon jeclaan lahaa inaan taabto si dadku ay u fahmaan o ina cabsi weyni u gelin oo ka dhacay bariga dhexe oo sacuudiga ka dhacay oo dad badan oo xajka duwaa ilaa iyo sideed sagaal sano toban sano meelaha ka hor hargab ka dhacayo oo la odhan jiray mers middle east respiratory syndrome oo isaguna uu ahaa virus cusub oo sidan oo kale ah taas dad badan baa ku dhintay dad badanna wuu saameynayay haddii aan eegno hadda kaysaska ilaa iyo hadda lahayo waxay ku dhow yihiin soddon kun waxaa dhintay ilaa ab lix boqol oo qof ilaa iyo hadda taa micnaheedu waxa weeyaan boqolkiiba laba unbaa weli dhintay ee virusyadiina soo maray ee ka horreeyey baaba u eg inay ka khatarsanaayeen so se ma rabo inay dadku panic uu galo gaar ahaan ummadda joogta meelaha ka fog fog foojignaanna waa loo baahan yahay la socosho laakiin ilaa iyo hadda inkastoo saan yidhi xaaladdu isbedeli karto dhimashadu sidii laga baqayay uma badna waayahay su-aasha kaleen ku weydiinaya waxay tahay de dadka soomaaliyeed meel walbay ku nool yihiinba gaar ahaan marka laga hadlayo dhulkii waxaad moodaa in aanay haysan adeegyadii caafimaad ee loo baahnaa ama wacyigelintii loo baahnaa marka maxaad ku talin lahayd dhinacaas haddii la eego sida ugu habboon ee xataa haddii qof cudurkaas qaba uu soo galo dee sida looga hortegi karo waa runta waa su-aal riyale aada iyo aada muhiima ridwa waxa weeyaan foojignaan foojignaan foojignaan haddii uu ka yimaado qof xanuunada calaamadaha aynu soo sheegnay hayo uu ka yimiday meelihii china uu xanuunkani ka jiray ama la kulmay qof xanuunkan lagu caddeeyey inuu hayo dee qofkaas horta marka u horeysaba wuxuu u baahan yahay inuu afar iyo toban cisho keligii meel lagu xidho oo guri ama meel caafimaad lagu hayo ilaa iyo inta laga hubsanaya inay ka jiraan haddaad aragtay wadamadan dibadaha aanu joogno hadda dadkooda waxay kula teliyeen gaar ahaan waddankan u k aan aada u ogahay haddii aad ka soo noqotay meelahan china ee xanuunku ka jiro haddii aanu xitaa ku haynin wax calaamad ah waxaad u baahantahay inaad ummadda iska socdo muddo afar iyo toban cisho ah oo xitaa shaqadii shaqaladii dadka nagala shaqeeya Mm.
waxaa lagu yidhi haddaad china kasoo noqoto ha imanina shaqada afar iyo toban cisho sababta loo leeyahay waxay tahay qofka viruska markuu soo galo ilaa intay calaamaduhu si fiican uga soo baxayaan waxay qaadataa muddo afar iyo toban cisho ah oo waa lagu hubsanayaa inuu qofku qabiyo in kale haddii wax calaamada kasoo bixi waayaan shaqadiisii wuu kusoo noqonaya ummadiina wuu soo dhex gelaya haddii calaamaduhu ay kasoo baxaan bahdi caafimaadku lasoo xiriiraya waddankeeniina saasoo kale unbaa loo baahan yahayo qofkii dibadda ka yimaada wadamadaas inuu dee ummadda iska sooco naftiisana ilaaliyo bulshadeenana ilaaliyo qofkii iska arka calaamadana dee xarumaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliya in badan waa lala tacaali kahay uu la xiriiro waa gartay doctor cabdiqani marka ugu dambeyn wax dawo ah oo ilaa iyo hadda aad is leedahay een, waa loogu talagalay cudurkan miyaa jira Eh, run ahaantii en, eh, dawo u gaar ah ma jirto waa xanuun cus- culus eh, cusub laakiin dawadiisa ugu wanaagsani waa ka hortega iyo foojignaanta iyo saan u sheegnay nadaafada guud ha yeeshee wadamadan hadda waxa durba la bilaabay tartan lagu tartamayo in lasoo saaro tallaal oo maalin dhaweyd warkii ugu dambeeyay waddanka ingiriiska ka soo baxay waxa ahayd Mm.
in group ay yidhaahdeen durba tallaal way u malaynayaan inuu shaqaynayo ayay samaynayaan ayay heleen waxayna durba ku tijaabinayaan xayawaanada marka hore dee sida dawooyinkaba loogu tijaabiyo Mhm.
haddii kaasi uu shaqeeyana waxay filayaan muddo bilo gudaheeda inba la heli karo tallaal Eh, saan u sheegnayna dadka badidiisu way ka baxaan xanuunkan oo uma dhintaan dadka uu halista ku yahay ee joojignaanta dheeraadka ah u baahan eh, ridwaana waxay yihiin Mm.
dadka caruurta aad u yaryar oo ay difaacoogu weli ma bislaanin oo ma Sure.
ma ma ma adkaanin dadka aad u waaweyn oo iyagana difaacoogu dee qof markuu da gaadho difaaca jirkana wuu Uu yaraada yaraado, ha.
iyo dadka xanuunada culculus qaba ee difaaca jirkoogu awal bay iska jilicsan yihiin Mhm.
dadkaas unbuu u daran yahay dadka xoogan ilaa iyo hadda waxa weeyaan way iyagu en, eh, way way u adkaysan karaan laakiin saan u sheegnay waa Waay.
kahorteg unbuu leeyahay xaaladda waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aad baan mahadsan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya doctor cabdiqani cismaan yuusuf oo ah khabiir caafimaad oo ka howlgala waaxda caafimaadka dalkan britain ee loo yaqaana n h s inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinleh nabadgelyo